ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa toddobiyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta isniina barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqeymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol shan iyo tobanaad oo xiriir ah hogaamiyaha mucaaradka yuhuudda oo weerar afkaa ku qaaday netanyahu mas-uul ka tirsan waxaa loogu yeero qaramada midoobay oo sheegay in reer khaza ay wajahayaan xasuuq wadareed arxan daran sodomeeye askar maraykan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay waddanka urdun murtasaqada fagner iyo militariga maali oo dalkaas ku xasuuqay dad shacab ah weerar khasaare dhaliyey oo lagu qaaday kiniisad ku taalla waddanka turkiga iyo halkee buu ku dembeeyey heshiiskii dhex maray abay axmed iyo muuse biixi ee badda soomaaliya lagu siiyey xabashida etoobiya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya horyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol shan iyo tobanaad oo xiriir ah iyadoona hogaamiyaha mucaaradka yuhuudda uu weerar afkaa ku qaaday netanyahu warbixin ku aadan qodobkan iyo mas-uul ka tirsan waxaa loogu yeero qaramada midoobay oo sheegay in reer khaza ay wajahayaan xasuuq wadareed arxan daran waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder maalinkii boqol shan iyo tobanaad oo xidhiidha ayuu galay dagaalka iyo duuqimaha yuhuudda ee jiida khaza iyadoo ciidamada yuhuudda ay geysanayaan duuqimo xoogan oo ka dhan ah maatida reer khaza waxaana dhanka kale ay ciidamada yuhuudda wajahayaan dhigbixi ugu darnaa iyadoo maalin kasta ay dhimasho iyo dhaawac noqonayaan askar iyo saraakiil badan saacadii lasoo dhaafay waxay ciidamada yuhuudda geysteen duuqimo xoogan oo ay ku shiideen tiro ka mid ah muslimiinta khaza iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kale waxaana duuqimaha ugu xoogan la kulmaya dadka ku dhaqan koonfurta iyo waqooyiga jiida khaza agagaarka isbitaalka shifa ciidamada yuhuudda ayaa rasaas ku furay goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah waxaana ku waxyeeloway dadkii kaag dhowaa meesha ay weerarkani ka geystay ciidamada yuhuudda iyagoo weli goodoomin ku haya isbitaalada al amal iyo shifa ee ku yaala magaalada kanyonis ciidamada yuhuudda ayaa duuqiyey galabnimadii shalay guri ay degan yihiin dad shacab ah kaas oo ku yaala mandiqada annusiraad ee bartamaha jiida khaza sidoo kale ciidamada sahaynada ayaa xoog ku galay madarso hoos tagta hay-adda unurwa taas oo ku taala xaafadda arramaal ee marinka halkaas oo hoy u ahaa dad barakacyaal ah waxayna halkaasi ka geystay fal xuslimo ah sidaba lagu yiqiinay ciidamada yuhuudda magaalada kanyonis oo ah magaalada ugu weyn ee koonfurta marinka khaza ayaa ka mid ah magaalooyinka sida arxandarada ay u duqeynayaan ciidamada yuhuudda saacadii lasoo dhaafay bartamaha magaalada kanyonis duqeyn ay ka fuliyeen ciidamada yuhuudda waxaa ku shiiday tiro ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta ee ka dhacday duqeynta isla magaalada kanyonis ciidamada yuhuudda ayaa daba qabadsiiyey guri ku yaala magaalada kaasoo ay degan yihiin dad shacab ah sidoo kale muqayimka nuseyraad duqeyn ka dhacday ciidamada yuhuudda waxay ku beegsadeen dad barakacyaal ah halkaasu ay ku shiideen soddon iyo saddex ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale kooxaha gurmadka deg dega waxay sheegayaan inaysan tegi karin meelaha ay ka dhacaan duqeymaha ayna soo qaadi karin dadka dhaawacyada qaba sababo ku aadan ciidamada yuhuudda oo ku sugan goobtaasi tooganayana cid kastuu ka suwag dhowaato halkii ay yaalaan dadka dhaawacyada qaba ciidamadii wudda ayaa sidoo kale la kulmaya iskacaabin uga imaanaysa dhanka muslimiinta ghaza isku horimaadyo ka dhacay xaafada door waxaa ku dhaawacmay hal ruux oo dhallinyaro ah inta uu socday isku horimaadadaasi lagala hortegayay ciidamada sahaynada isku horimaadyo midka la mida ayaa sidoo kale ka dhacay agagarka koonfureed ee marinka ghaza wariyaasha kasoo waramaya jiida ghaza ayaa sheegaya in ciidamadii wudda ay beegsadeen madraso hoostagta hay-adda unurwa oo ku taalo magaalada kanyonis halkaasu hoy u ahaa maalmihii lasoo dhaafay dad kasoo barakacay guryahooda kuwaas oo rajeynayay madrasadani ay noqoto goob ay ka galaan duqeymaha cadowtooye ee yuhuudda xaaqidiinta ah haweeney ka mid a dadkii ku sugnaa madrasada ay duuqeeyeen diyaaradaha yuhuudda ayaa sheegaysa in iyagu ku jira madrasaday ka wareeleen duqeymo xooggana kusoo hoobanaya halkii ay ku jireen waxayna tilmaamaysaa in ay jiraan dad ku waxyeeloway duqeynta خشوا علينا اليهود من باب الشفا بعدين ضلهم يقربوا لما وصلوا باب المدرسة باب المدرسة الرمال في غزة وطبوا علينا قذايف وطيارات من فوقينا ورصاص وش كمان وعندها تسع آه، شهداء rasaas ayay nala dhaceen ciidamada yuhuudda annagoo ku sugan madraso ku taalla xaafadda arrimaal ee magaalada ghaza madaafiic ayay nagu garaaceen korkeena waxaa joogay diyaarado halkan waxaa nooga shahiiday ugu yaraan sagaal ruux dhaawacyana way jiraan cabsi xoog lehna way nala soo diristay cabsi darteed ayaan uga soo barakacnay arrimaal annagoo argagaxsan ayaan halkan nimid gabadhayda waxaa soo gaaray dhaawac halkaasna waxaa yaala gabarh xaamilo ah oo dhaawacan waxaan dareennay argagax aan nolosheenna weligeed arag yuhuuddu uma naxariistaan xitaa carruurta mana kala taqaanno qof weyn iyo mid yar toona dabaabaadka ayaa isku geedaamay xarunta madrasada kadibna go'doon ayaan galnay يعني جينا برعب عمرنا ما شفناه زي هيك رعب رعب رعب غير شكل اليهود كانت بالمرة ولا بترحم طفل ولا بترحم صغير ولا بتع- بترحم أي حاجة كل الدبابات وقفنا على باب المدرسة وتحصرنا بعد ساعة لما طلعنا في العتمة في العتمة صرنا نمشي ونقع فوق بعضنا وإحنا شاردين في العتمة في شهداء خبطنا على تحتيهم وظلينا عدين من الخوف تحت جرينا الشهداء 13 واحد
ciidamada yuhuudda ayaa duqeyn la beegsaday laba gaari oo ka mid ah gawaarida gurmadka degdega ah waxaana ka dhashay waxyeello adag oo soo gaaray dadka ka shaqaynaya gurmadka degdega ciidamada yuhuudda ayaana dhaqan ka dhigtay beegsiga dadka ka shaqaynaya gurmadka caafimaadka daanta galbeed wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamada sahaynada ay wiil dhallinyaro falastiini ay ku toogteen magaalada beetlaahi ee koonfurta daanta galbeed hay-adda bisha casi falastiiniyiinta ayaa sheegtay in duqeymo iyo toogasho ay ka dhaceen meel u dhow isbitaalka al amal ee magaalada kanyonis ee koonfurta ghaza marka laga yimaado duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha yuhuudda iyo madaafiicda goobta waxaa ka jira magaalooyinka ay ka kooban tahay ghaza dhibaatooyin kala duwan ay ka mid yihiin gaajada iyo daryeel la-aan caafimaad duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen muqayimka almaghazi waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan shan ruux waxaana jira khasaare kale oo ay geysatay duqeyntaasi bartamaha magaalada kanyonis waxay ciidamada yuhuudda qarax ku xidheen guri ay dad shacab ah deganaayeen tirada guud ee shuhaadada muslimiinta ghaza tan iyo toddobadii oktoobar ayaa maraysa lix iyo labaatan kun afar boqol konton iyo shan qof halka dhaawacyaduna marayaan lixdan iyo shan kun iyo sagaashan iyo laba ruux sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyey kasoo baxa wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiidaa ghaza dhinaca kale ciidamada yuhuudda ee ku sugan jiidaa ghaza ayaa wajahaya weeraro xoogan oo kaga imaanaya dhanka kooxaha muqaawamada falastiin khasaare kala duwan oo baaxad lehna lagu gaarsiinayo waxaana maalin walba sii kordhaya khasaaraha dhimashoiyo dhaawac ee gaaraya ciidamada yuhuudda kooxaha muqaawamada falastiin ayaa geystay silsilado howlgallo ah oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro ka mid ah ciidamada yuhuudda waxaana lagu guway gawaari badan oo ka mid ah gawaarida dagaalka iyo kuwa ciidanka ciidamo ka tirsan kooxaha muqaawamada ayaa beegsaday askarta cadowga yuhuudda weerarka ayaana loo adeegsaday hubka culus waxauna geystay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac halka uu burbur xoogan soo gaaray goobtii loogu beegsaday askarta dagaalyahano ka tirsan kooxaha muqaawamada ayaa fiidlimadii xalay ku weeraray ciidamada yuhuudda muqayimka aljabaaliya ee waqooyiga ghaza khasaare baaxadleena ku gaarsiiyey halkaas sidoo kale isla fiidlimadii xalay xaafadda sheekh ridwaan ee galbeedka magaalada ghaza ayaa dagaallo xoogan oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ku dhex maray kooxaha muqaawamada falastiin iyo ciidamada yuhuudda halkaasna waxaa khasaare adag dhabarka loo saariyey ciidamada yuhuudda dhanka maamulka yuhuudda waxuu marba marka ka dambeysa qiranayaa khasaaraha baaxadda leh ee ku gaaraya furmaha jiidaa ghaza halkaasoo hilbahooda ay ku kala dafayaan dugaagta duurjoogta ah af ayaan u hadlay ciidamada yuhuudda waxa uu sheegay in dagaalada ay kaga jiraan jiidaa ghaza ay marba marka ka dambeysa sii kordhaysa khasaaraha baaxadda leh ee gaaraya ciidankooda dhinaca kale hogaamiyaha mucaaradka xukuumadda netanyahu ninka lagu magacaabo yair labid ayaa sheegay in aysan yahuudda awood u lahayn inay maamusho dadka yahuudda ay xilligan la kulmaya dagaalada ciidamadoodana ay ku baaba'ayaan furmaha dagaalka yair labid ayaa tilmaamay in yahuudda ay hadda u baahan tahay in lagu sameeyo isbeddel xagga maamul si ay kaga gudubta dagaaladani ay ku khasaaraysa askar fara badan maalin weliba labid ayaa barta uu ku leeyahay akis oo horey loo oran jiray twitter kusoo qoray hadal saameyn leh kaasoo ku sheegaya in xukuumadda netanyahu ay tahay mid kala xadaysa canshuurta laga qaada dadka yahuudda ugu dambeyntii qaramadii midoobey ayaa sheegtay inay wado baaritaano ay ku sheegtay inay ku sameynayso xubnaha kala duwan ee ka midka hay-adda unurwa ee ka howlgala marinka ghaza wakiil ka tirsan waxay ugu yeeraan qaramada midoobey ayaa sheegay in maalgelinta laga joojiyo hay-adda unurwa ay tahay ciqaab wadareed loo geysanaya dadka ku dhaqan jiida ghaza isagoo intaa ku daray in aysan habbooneyn in dadka la ciqaabo eedeentana loo qabsado shakhsiyaadka ku eedeysan ee ka midka hay-adda dhowaan ayay ahayd markii maamulka yahuudda ku eedeysay hay-adda unurwa in qaar ka mid ah shaqaalaheeda ay ku lug lahaayeen weerarkii dhacay toddobadii oktoobar ee duufaanta alaqsa
في جزري عرفت الله وبالأنهار تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkiin cabdilkhaaliq macalin cabdilweli ku dhowaad soddon askari oo amerikan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay dalka urdun inta la xaqiijiyey saddex askari oo amerikan ah ayaa lagu dilay ugu yaraan afar iyo labaatan kalena waa lagu dhaawacay ka gadaal markii lagu beegsaday weerar loo adeegsaday diyaarad darooni ah oo lagu qaaday saldhig yar oo ciidamada maraykanku ku leeyihiin dalka urdun saraakiil amerikan ah ayaa xogtan u xaqiijiyey shabakadda c n n ee laga leeyahay dalka maraykanka waana markii ugu horeysay tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda ghaza oo mandiqada loo bixiyey bariga dhexe lagu beegsado laguna dilo ciidamo maraykan ah taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee loo yaqaana conticom ayaa qoraal kooban oo uu soo saaray ku xaqiijiyey in saddex askari looga dilay labaatan iyo shan kalena loogu dhaawacay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroniska oo lala beegsaday saldhig ciidan oo ku yaala waqooyi bare ee urdun shabakada c n n waxay sheegtay in weerarkan lagu dilay askar maraykan ah oo si gaar ah kaga dhacay saldhig ku yaala daarta labi iyo labaatanaad ee waddankaasi urdun oo u dhow xuduudda suuriya waxaana lala xiriirinayaa in uu ka yimid dhanka kooxda taabacsan iiraan ee maraykanka ku beegsada mandiqada loo bixiyey bariga dhexe dabayaaqada toddobaadkii tegay ayay ahayd markii la shaaciyey in in ka badan boqol konton iyo sideed weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan maraykanka iyo kuwa xulufadiisa oo ku sugan waddanka ciraaq iyo suuriya geysta kale askarta xukuumadda maali iyo maleeshiyaadka murtasaqada fagner ayaa dad shacab ah ku laayay weeraro ay ka geysteen gudaha dalka maali ciidamada xukuumadda dabadhilifka ah ee maali iyo maleeshiyaadka calooshood ushaqaystayaasha ah ee fagner ee ay soo tababartay dowladda ruushka ayaa sii xoojiyey tacadiyada ay u geysanayaan dadka muslimiinta ah iyagoona xasuuq hor leh ka geystay magaalooyinka masiina iyo jaabili oo ku yaala gudaha dalkaasi maalmo kooban ka hor waxay ciidamada huwanta ah weerar wuxuushnimo ah ku qaadeen magaalooyinka masiina iyo jabli ee gobolka mubuti ee dhaca bartamaha dalka maali iyagoona halkaasi ku laayay tiro dad muslimiin ah sidoo kalena boob iyo dhac ka geystay xaafado badan oo ku yaala magaalooyinkaasi war-saxaafadeed kooban oo kasoo baxay mujaahidiinta nasratul islaam walmuslimiin ayaana looga hadlay tacadigan foosha xun oo ay ku kaceen ciidamadaasi ciidanka xukuumadda maali kama zuulin inuu halkiisa kasii wado jaraa-imta iyo ficilada foosha xun ee uu kula kacayo shacabka muslimka ah ee sheegtay inay nabadooda ilaalinayaan ayaa lagu yidhi bayaan kooban oo ay baahisay mu'asasada azallaaqa ee ku hadasha afka mujaahidiinta nasratul islaam walmuslimiin bayaanka ayaa sidoo kale lagu faahfaahiyey qaabka uu u dhacay weerarkan bahalnimada ah ee lagu beegsaday magaalooyinka masiina iyo jaabili ee bartamaha dalka maali kaas oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka xukuumadda dalkaasi iyo maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ah ee fagnar ee ay ku adeegato xukuumadda moscow ciidankan oo ahaa kuwa helikabtaro watay ayaa waxay kusoo degeen meel waxyar u jirta labada magaalo iyagoona xasuuq halkaasi ka geystay waxayna bililaqo kula kaceen suuqyada magaaladaasi ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka kasoo baxay mujaahidiinta jamaacada nasratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika laba weerar oo ay ciidamada huwanta ah ka geysteen mandiqada ayaa lagu dilay ugu yaraan soddon iyo laba ruux oo muslimiin ah sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay mujaahidiinta jamaacada nasratul islaam walmuslimiin ugu dambeyn war-saxaafadeedka kasoo baxay jamaacada nasratul islaam walmuslimiin lagu soo gebagabeeyey in ay ka warhaayaan xasuuqa aan kala joogsiga lahayn ee ay geysanayaan ciidamada maali iyo kuwa murtasaqada fagnar ee ruushku tababartay waxayna mujaahidiinta jamaacada nasratul islaam walmuslimiin ku goodiyeen in ay fulin doonaan weeraro loogu argudayo dadka muslimiinta ah ugu dambeenna weerar khasaare dhaliyey ayaa lagu qaaday kaniisad ku taala dalka turkiga wararka ka imaanaya magaalada istanbul ayaa ku waramaya in laba nin oo hubaysan ay weerar ku qaadeen kaniisad talyaani ah oo ku taala magaalada istanbul ee waddanka turkiga weerarka ayaana kusoo aaday xili ay kaniisadda ka socotay xaflad ay dhigayeen gaalada waxaana ka dhashay dhimashada hal qof halka ay jiraan dhaawacyo kale sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee turkiga weerarka ayaa dhacay barqanimadii maalintii shalay kiniisadda la weeraray ayaana lagu magacaabaa sinta maariya waxa ayna ku taalaa mandaqada sariyar ee magaalada istanbul sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda nimanka weerarka geystay ayaa ahaa laba nin oo wejiga u xiran sida uu ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga waxa uuna intaa ku daray in baaritaano lagu sameynayo ragga geystay dilka maqaalo la baahiyey ayaa lagu arkayey kiniisadda la weeraray oo ay hortaagan yihiin booliska iyo gawaarida anbalasta kadib markii uu dhacay weerarka wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga oo hadlayey ayaana aad u cambaareeyey weerarka macda sababta ka dambaysay weerarkani ninka lagu magacaabo antoni tajani ayaa waxa uu kusoo qoray bartiisa cambaareen iyo tacsiyo oo u diray dadkii ku waxyeelooway weerarkii ka dhacay kiniisadda waxa uuna carabka ku adkeeyey kalsoonida uu ku qabo xukuumadda ankara iyo sida ay usoo qaban doonto dadka geystay weerarka dalka turkiya ayaa waxaa marar badan sidan oo kale ugu dhacay weeraro ka dhan ah xukuumadaha dowladda ee ku yaala gudaha dalkaasi kuwaas oo ay dhiig badani ku daateen waxaana weeraro ka dhacay gudaha dalkaas badankood mas-uuliyaddooda ay sheegteen maleeshiyaadka b k k
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa halkee buu ku dambeeyey heshiiskii dhex maray abey axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo muuse biixi hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan ee badda soomaaliya lagu siiyey xabashida ethoobiya warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen cabdifataax faarax ayaa soo jeedinaya xiisadaha ka dhashay damaca dowladda xabashida ay ku doonayso inay ku qaadato qeyb ka mida badda soomaaliya ayaa weli ka taagan geeska qaaradda afrika madaxda ugu sarraysa dowladda itoobiya ayaa weli dadaal ugu jirta sidii ay miradhal uga dhigi lahaayeen dadaaladooda in marun ay gaaraan xeebaha badda cas ee dalka soomaaliya iyagoo boor isku qaris ka dhiganaya heshiiskii ay la galeen muuse biixi oo ah ninka hogaamiyo maamulka isku magacaabay somalilan shir saddex maalmood socday oo magaalada aadis ababa ku yeesheen xubnaha xisbiga talada hay ee dalka itoobiya ayay uga arrinsadeen arrimo badan oo ku horgudban xukuumadda itoobiya ee uu madaxda ka yahay abey axmed xisbiga isku magacaabay barwaaqo ee loo soo gaabiyo b b ayaa go-aamada uu meel mariyey waxaa ka mid ahaa heshiiskii is-afgaradka ah ee dhex maray muuse biix iyo abey xisbiga talada haya ayaa heshiiskaasi ugu magac daray mid baraaro iyo barwaaqo usoo jiidaya boqol iyo labaatanka milyan ee itoobiya ku dhaqan sida uu hadalka u dhigay mas-uuliyiinta ugu sarraysa xisbiga b b ayaa tallaabada uu abey u qaaday soo helidda badda ku ammaanay waxayna xukuumadda kula dardaarmeen inay dejiso sidii heshiiskii badda looga dhigi lahaa mid fulin ah islamarkaana aan dib looga laaban warbaahinta rasmiga ee xabashida waxay weli ku mashquulsan tahay wax ka dhihidda heshiiskii xaaraanta ahaa barayaasha jaamacadaha iyo falanqeeyayaasha ayaa heshiiskan u arkay mid xaqiijinaya riyadii dadka itoobiyaanka ah dowladda itoobiya oo doonaysa inay iska qafiifiso cadaadisyada diblomaasiyadeed ayaa waxaa loogu yaro golaha ammaanka ee qaramada midoobay u dirtay qoraal ay ugu sheeganayso in ka hor intii aan la saxiixin heshiiska ay la socodsiiyeen madaxda dowladaha dhaca geeska afrika ururada caalamiga iyo madaxweynaha xukuumadda filla soomaaliya ninka lagu magacaabo xasan sheekh maxamuud qoraalkan ayay etoobiya ku caddaysay in mar walba ay ku taagan tahay ilaalinta waxay ugu yeertay shuruucda caalamiga ah balse rabitaankeeda badda cas uu muhiim u yahay bulshada etoobiya ismaaciil cumar geelle oo ah madaxweynaha jabuuti ayaa la sheegay inuu ahaa ninkii soo hindisay heshiiskii dhex maray muuse biix iyo abey axmed sida ku cad warbixin uu baraha bulshada ku faafiyey agaasimihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka waxaa la sheegay in maalmo yar ka hor intii aan la saxiixin heshiiska uu ismaaciil cumar geelle uu qadka teleefonka ku wada hadalsiiyey xasan gurgurte iyo abey islamarkaana la isku afgartay in etoobiya loo saxiixo badda balse aan qodobada heshiiska lagu soo darin aqoonsiga maamulka somalilan laakiin muuse biixi ayaa markii uu gaaray addis ababa loo sameeyey soo dhoweyn heer sare ah kadibna heshiiska waxaa lagu soo daray in somalilan loo aqoonsado dowlad madax bannaan arrinkaas oo ka caraysiyey xasan sheekh maxamuud abey axmed ayaa goob fagaareha ka sheegay inaysan wax gorgortan ah ka geli doonin qadiyadda ku saabsan helitaanka bad isagoo arrinkaasi hordhigay beesha caalamka laguna taageeray wuxuu carabka ku adkeeyey in nabad iyo dagaal midii ay haataba ay badda saldhigan doonaan wadiiqada ay u marayaanna uu yahay heshiiska muuse biixi ay la galeen የቀይ ባህር አክሰስ ጥያቄያችን ለጂት ይገባቸዋል እኮ ግን ግን ነው የሚለው bulshada caalamka waxaan hordhignay sharciyadda aan u leenahay in aan aragno oo aan adeegsano badda cas dunida oo idil waxay nagu waafaqeen in aan xaq u leenahay adeegsiga badda balse laakiin laakiin ayay sii raacinayaan annagu si waxaan ku celinaynaa inaan badda adeegsanayno aragtida rasmiga ah ee jirta ayaa ah in caalamku uu doonayo in etoobiya laga qaato oo keliya qamadiga daafidda iyo ciidamada taasi waa diblomaasiyadda oo aan noo ogolayn in wax nala siiyo balse ogol in waxna laga qaato የቀይ ባህር አክሰስ ጥያቄያችን ለጂት ይገባቸዋል እኮ ግን ግን ነው የሚለው የእኛ ፍላጎት ባህርን አክሰስ ማድረግ ብቻ ነው። በተሞላበት መንገድ መምራት ይፈልጋል።
ila wareedyo ayaa sheegaya in galka ku saabsan sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii xaaraanta ah uu abey axmed u xilsaaray wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeen kaasoo muddo sannadaha hogaaminayay sirdoonka etoobiya ninkan oo kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada islamarkaana galaangal weyn ku leh arrimaha soomaaliya ayaa majaraha u qaban doono sidii ciidamada etoobiya u tegi lahaayeen lughayo ayna saldhig uga samaysan lahaayeen madaxa sirdoonka ciidanka militariga etoobiya ayaa isna la sheegay inuu saraakiil u diray deegaanada loo yaqaan somalilan halkaas oo ah meesha ay xabashidu uga sii gudbi doonaan xeebaha soomaaliya shir ka socda magaalada roome ee dalka talyaaniga ayaa la filayaa in lagu soo hadalqaado xiisadaha siyaasadeed ee ka dhalatay tallaabada ay etoobiya ku doonayso qaadashada badda soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka oo wax ka ogaa heshiiskan balse ka carooday in muuse biixi awood dheeraad ah oo siyaasadeed uu ka helo etoobiya ayaa laga yaabaa inuu aqbalo heshiiska balse uu shardi ka dhigo in marka hore laga reebo qodobka ah in somalilan la siiyo aqoonsi xasan gurguurte ayaa khudbad uu khamiistii lasoo dhaafay ka jeediyey magaalada garowe si cad ugu sheegay in etoobiya uu u ogolaaday inay shanta kadood ka samaysato xeebaha soomaaliya balse uu ka gadooday qaabka loo dhigay heshiiska dowladda federaalka ayaan jarin xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka amni ee kala dhexeeya addis ababa waxayna ciidan nabad ilaalineed u aqoonsan tahay kumanaan kun oo askari etoobiyaan ah kuwaas oo dullaan ku jooga in ka badan labaatan magaalo oo dhacda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya arrimahaas oo idil waxay xaqiijinayaan in xasan sheekh maxamuud uu ogol yahay sidii etoobiya ay awood ugu yeelan lahayd biyaha soomaaliya falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in etoobiya ay dhaqan gelin doonto heshiiskii xaaraanta ahaa balse marka hore ay iska khafiifin doonto xiisadaha diblomaasiyadeed ee ka dhashay ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله